dhegaystayaal waxaynu warbixinteenna ku soo qaadan doonaa maanta mudanayaasha aqalka golaha wakiilada somalilan ayaa waxaa la isugu yeedhay fadhi degdeg ah kanla gudoomiyaha golaha wakiilada somalilan mudane baashe maxamed faarax ayaa mudanayaasha golahaasi ku wargeliyey in maalinta berri ah ay isugu iman doonaan fadhi degdeg ah kadib markii mudanayaasha xukuumadda baarlamanka soomaaliya ay mooshin ka keeneen heshiiska maalgashi kadekedda berbera waxaan doonaynaa resolutionkii kore uu soo saari lahaa waa soo diyaarinaynaa berri baanu keenaynaa waad ogtihiin baarlamaanka soomaaliya fadhiya waxaa laga hadlayaa mooshin ay keeneen oo ka hadlayaan dekeda berbera waa ka jawaab celinaynaa waxaynu dadweynaha u sheegaynaa iyo international communitygu waxa weeye heshiiskaynu doonno innagaa gelayna dalkeena iyo dadkeenana cidna kala tashan mayno golahana waxa weye golihii dastuuriga ahaa ee hore loo ansixiyey ee wixii gudaheena waa gooni laakiin waynu xisaabtamaynaa laakiin daweyn ee cadowga meel baynu uga soo wada jeegsanaynaa resolutionkii baan soo diyaarinaynaa beri golaha ka soo qayb kale fadhiga inoo xidhaya dhinaca kale fadhigii maantay golaha wakiilada somalilan oo uu shurgudoominaya gudoomiyaha golahaasi mudane baashe maxamed faarax ayaa waxay doodaada ka yeesheen ajendahooga kalfadhiga lix iyo soddonaad oo ka kooban shan iyo toban qodob iyadoo mudanayaashii dooda maanta ka qayb qaadanaya ay isku aragti dhadhawaayeen ayaa mudanayaasha badankoodu waxay talahaan kusoo jeedinayeen in shirgudoonka golahaasi oo ay ka dalbanayeen in ajendahooda lagu soo daro xeerar ay u arkayeen inay muhiim yihiin oo ay qarankeena anfacayaan waxaana hadaladii mudanayaasha ka mid ahaa may dhacdeen haddii looyarka loo dhiibi lahaa arrimaha shuruucdaa istiiraysa may dhacdeen marka waxaan soo hoosta ka xariiqaya sharciga soo baxa in looyarka loo dhiibo oo looyarku isu eego wixii baxay iyo wixii halkan ku jira labadaba inuu kala saaro taas waa tii sharciyada waana wax had iyo jeer lagu soo noqdaa waana ceeb weeyaan sharci baxay oo haddana dhib la yidhaaho wuu istiilay wax la yidhaaho marka ha loo daayo ninka sharciga golaha looyarka u ah inuu arrintaa dhammeeyo arrinta kale meesha ku jirta waxa weeye qodobka sagaal ninety tree dee dadkeennu wakiilkana duruufaha waddanku marayo dee xabadi kagama jirto ajendahan ama maciishadiisa ha ahaato ama gaadiidkiisa ha ahaato ama dhakhtarkiisa ha ahaato dee waxa waajiba duruufo adag baa la maraya oon roobna jirin dee waxa wanaagsan inaynu ka hadallo ninaanno waynu saboorgarayno wixii horumara ee waddanka wuxu soo kordhinaya ee sharciga iyo nidaamka ku fadhiya ee ay ka mid tahay horumarinta dekedaha inaynu halkan ku soo dirno inaynu ayidayno xamarna aanay shaqaynugu lahayn bayaanna ka soo saarno arrinka aynu mowqif cad aynu iska taagnaa wanaagsan waxaa soo jeedinayaa in maanta aynu go-aan gaadhno aynu bayaan soo saarno shugunteenna iyo arrimaheenna iyo siyaasaddeenna innagaa u xoro una madax bannaan inaynu golahu soo saaro dowladdana ku taageerayo wasalaamu calaykum xeerarkuna sidoodaba baahibaa dee sida ay u kala briority ama loogu kala baahi badan yahay in loo kala qaato uunbaa muhiimadda aanu kolley aan u arkayaa fakerkayga waxaa jira markaa xeer qabyo qoraal ah oo ka hadlaya la dagaalanka tahriibka iyo ganacsiga ganacsiga dalka waadna ogtihiin xaaladda dalkeennu halka ay marayso dhallinyaradeenna halka ay marayso odayahay ku dhammaatay liibiya lagu kala iibsanayaa halkan ama gafayaal ka qaadayaan wax xeer iyo sharci ah oo lagu qabto dalka ah in xeerkaa ciqaabta guud loo adeegsado mooyaane wax xeer xakamaynaya oo loo adeegsadaa ma jiraan waxaan markaa ku talin lahaa oo soo jeedin lahaa bal maadaama aynu dalkeennii aynu u hadlayno oo wakiiladii aynu nahay aynu xeerkaa la dagaalanka tahriibka iyo ganacsiga dalka ajendaha lagu soo diro waana ballanqaadkii aan wasaaradda markii aan golaha soo geliyey kaga imi buu ahaa waxaan leeyahay marka arrinka haddaad ila qaataan in golaha lagu soo diro in ajendaha lagu soo diro jeclaan lahaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaanan qodobadan u gelin waxaan doonaya inaan taageero iyo sekandgarayn xildhibaanadii hore siday sheegeen aan ku raacsanahay oo ah duruufta dalku maanta marayo inaynu golo ahaan bayaan ka soo saarno labo xildhi dhaqaalaha waddanka waxa aynu go'aansanay duruufta cusub in xoolihii dhammaade si loo sheegay baddiina lagama shaqaysto in istaraatiijiyad dhaqaale iyo kaabayaasha dhaqaalaha ayna ka muuqato aynu meeshan dowlad iyo golayaashuba isla jaan qaadaan oo qaranka sida ah aynu ugu gudbino waxaan u soo gudbayaa labadaa markaan ka baxo ajindhaha kan waa ajindho wanaagsanye wanaagsan laakiin laba arrimood waa mida wuu fara badan yahayoo sidii markii hore dhici jirtay inaan laga wada gaadhsiin baa dhici karta waxaan ku soo koobayaa anigu inaynu isku koobno qodobka koowaad oo fayadhowrka maaraynta qashinka arrintaa iyadaa xildhibaanadii horena ay ka hadleen waxaan leeyahay waa waa aad iyo aad bay u mudnaan la siin in la siiyo qodobkaa waan qaadanaynaa waxaan ku xijinayaa xeerka qandaraasyada qaranka isagana inuu sidaa uu qoran yahay ahaado qodobka saddexaad ta miisaaniyadda dowladdu markay timaado dee waa caadi oo waynu iska garanaynaa in ma garanaysaa dee dalka u baahan in markiiba dee hawsha waddanku un dee uu socdo miisaaniyadda qaranka weeyaan saddexdaa qodob markaan intaa kaga gudbo waxaan u gudbayaa qodobka ah xeerka doorashooyinka golaha wakiilada halkan lagu qoray xeerka doorashooyinku xeerkii doorashooyinka saa loo sheegay wuu jiray laakiin amedmanka ama wax ka bedel iyo kaabis in lagu sameeyo xeerka oon la odhan xeerka doorashada golaha wakiilada ee xeerka doorashada golayaasha deegaanka iyo ka qarankaba la yidhaahdo oo sida aynu xeer doorasho oo dhan halkaas soo dhigno ama guurti hal- hadduu yahay guurti hadduu yahay wakiilo iyo bayska dalka aasaaska dalka dowladnimadu ka bilaabanto oo ah ka deegaanka ah, sorry deegaan- deegaanka maaha waa deegaanka anise saxo deegaan environment weeye laakiin deegaankaan u jeedaa maxay hayto haddaynu ka gaadhsiinno xeerka maxay ahaatay shirkadaha maxay ahaatay xawaaladaha sarifka xa- xawaaladleyda ayaan ku xijinaya iyagana xeerkooda hadduu diyaar yahay waxaynanu u horraysanayna mar walba wixii goloweynaha wax hor yaalla halkan waxaa ku qoran xeerka maydhitaanka lacagta isagu goloweynaha ayuu hor yaallaa dee waxaynu ku quruuruxinaynaa un ku sii daaya ma garanaysaa ama diid ama ku sii daaweeya isagu goloweynuhu hor yaallaa inta kale waxaan u gudbayaa iminka arrinta ku saabsan ee maxay haytoyeen ee, halka hoose ee footnote-ka aan idhaahdo ansixinta miisaaniyadda qaranka waa caadi xeerka golaha guurta waa halkaa hore waan ka hadlay qodobka shanaad ee halka shanaad ee ugu dambeeya ee odhanaya iyo wixii soo kordha halkaasaa muhimmadu weyn weyn weyn aniga ii samaynaysa waana maxay wixii soo kordha waxaan ku darayaa qodob arrin odhanaysa ama goluu ha u saaro guddiga shuruucda ama guddi kale ama mooshin ha lagu keeno arrin disaastar ahoo dalka taala mashkilada waa maxay waa arrinta tahriibta iyo magafaha marka mudanayaashuna runtii een, way ka hadleen een, dhowr xeer baa runtii ku jira oo u baahan in dee ama ay, ay noqoto inuu amedmed yahay oo xeerkii hore sax ee- ee jiray een, dib le- wax ka bedeliya kaabis loogu samaynayo Een, waa mudanayaashii ugu horreeyaa sheegay een, xeerka saxaafadda oo kale ayaa een, ee, ku- ee, run-ahaantii ka mid ah Een, iyo een, xeerarka kale ee, waxaa kaloo ka mid ah isaguna xeerka doorasha- doorashada golaha wakiilada Een, ma cusba xeerku oo xeerkii doorashadu dee ma cusba xeer cusub oo laba keenayo waa kaanu iminka innagu ku fadhino xeerkuna marka horeba dee wuu dhammaystirnaaye laba qodob unbaa u baahnaa ka bedel iyo kaabis in lagu sameeyo marka in halkan ee, xeerkii doorashada ama ee, laga dhigo in wax ka bedelka iyo kaabista xeerkii doorashada oo dabeedna ee, guddiga arrimaha guduhu ay xilkeeda qaado oo sidaa golaha ku imaado ayaan anigu runtii ee, ku talin lahaa oo marka sidan loo dhigo ay- uu ugu qoran yahay faqradda lixaad Een, qof kasta wuxuu akhrisanayaa in xeer doorasho golo wakiilo oo cusub oo iminka la keenay oo xukuumadda ka timi uu yiri- uu jiro taasina waxaan u malaynayaa inaanu jirine dee xeerku sidiisa kale uu dhammaystiran yahay Een, inta amedmedka lagu sameynayo ama xeerka amedmedka lagu sameynayo unu golaha halkan ee ruhaantii inuu noogu qoran yahay ayaa laga maarmaan ah Een, mid- ee, taa saddexaadda waa second garaynayaa een, fayadhowrka ah oo aad iyo aad baa buu muhim u yahay xeerarka halka ku jira oo dhan isaga ayaa ka priority ah waan ee, ruhaantii waa ku darayaa xeer kale oo runtii bulshadu aad ugu baahan tahay oo dadku aad ugu baahan yahay oo door walbana runtii een, lagu daro oo aan inta badan aanu ka muuqanina runtii een, wuu jiraa oo xeerka ciqaabta guud weeyaankan ka hadlayaa xeerkaas wuxuu u baahan yahay in amedmed badan lagu sameeyo xeerar badan baynu soo saaray wax ka bedeliya kaabis ku sameeyey oo in badan wax ka bedbedelay isagiina weli wuu taagan yahay oo meeshiis- meeshii buu yaallaa marka waxay u baahan tahay ninka xeerkaasna in ajandaha lagu soo daro waan soo jeedin lahaa xeerarkii aynu ansixinay ee halkan ka baxayna sida mudanayaashu sheegeen iyadana waan soo jeedin lahaa in laga daba tago oo qaar baa xataa runtii xataa ay suurtagal wey- kari weyd la-da ilaa iminka in la dhaqangeliyaba oo isagoo xeerkii yaallo ayaa haddana xeerar kale lagu dhaqmaa markaa bal dabagalka iyo ka dabategidda waa awoodda golaha wakiilada markaa taana in guddiyadii loo xil saaro xeerarkii ay soo saareen bal in la dhaqangeliyey iyo inaan la dhaqangelin inuu miisaska yaa saaran yahay iyo in lagu dhaqmo inaynu dee ogaanaaba aynu u baahan nahay iyadana in dib loo een, looga daba tago ayaan een, run ahaantii soo jeedin lahaa wax badan baana nooga soo bixi doonaa markaynu aragno xeerar badan oo runtii een, dee yaalla oo aan ilaa imika la dhaqangelin waabalahi asalaamu calaykum dhegaystayaal waad mahadsantihiin sidaad warbixintaasi waafiga ah aad u dhegaysanayseen dhinaca soo jeedinta iyo isku habayntuba waa aniga oo ah mister ayuubi aad baad mahadsantihiin meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan